Howlwadeenno ka socday Wasaaradaha Jubbaland iyo Hay'adda Barokacayaasha Qaxootiga isla markaana ay garwadeen ka ahayd Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland ayaa gaaray deegaanada Dhaco waqooyiga magaalada Kismaayo. Kormeerka wafdiga ayaa daarnaa u kuurgalidda adeegyada ay bulshada u baahan tahay maadaama deegaanada lug leh iyo buulo bartire laga hirgeliyay barnaamijyada xalka waara. Ugu horeyn, Gudoomiyaha Deegaanka Buulo Bartire Isxaaq Cali Hilowle ayaa ka warbixiyey baahiyaha guud ee ka jira deegaankaasi.
isxaaq cabdulle hilow gudoomiyaha guud ee deegaanka buulo bartire waxaa nala jooga maanta wafdi ka socda dowladda jubbaland wasaaradaheeda kala duwan iyo degmada kismaayo oo wafdigaas hogaaminaysa wasaaradda qorsheynta waxaa maanta halkan loo joogaa guryihii xalka waare ee luglow guryaha marxalad badan ay soo mareen markii hore waxay ahayd dhul iska binaan oo meel binaanne guryaha laga dhisay guryihii dad baa la soo dejiyey qaybo kaleoo ay weli la soo deginna waa jirtaa kolba uun xaaladahooda wax ka dhiman yihiin waxaan marka soo dhaweynaynaa wafdigaa noo imaaday maanta waxaan leenahay dee waa maalintii ugu fiicneed oo dowladda wasaaradaheediio dhan iyo degmadii kismaayo isla socota ay noo imaadaan waxaa waay maalintii ugu horreysay waaye qayb qayb waana oo kala imaadeen laakiin iyadoo kulunsan ay noo imaadaan waa maalintii ugu horreysay waaye marka waana soo dhaweynay insha allahu tacaala waana la shaqaynaynaa waxaan leenahay soo dhowaada wixii un wada hadal ahay iyo marxaladaha halkan yaalena si guud aan ugu warbixinay hore iyaga ugu warbixinay meeshaan waxaa ka jira baahiyaad fara badanaa ka jira oo dadkii halkaa la soo deji ka dhiman sida maxay ahayd biyahoo kala waa dadkii waa iska qaxootiyoo biyaha macnaha biyo ku filan waa yaalaan laakiin wakhtigaa ku yar adagoo dadka dhaqaale ma haystaan shaqana ma hayaan ma agoodaan biyihii inay mar walbaba gataan waxaa jira wadala-aan fara badanaa jirta wadooyinka waa la master blamkoodii waa la hagaajiyey laakiin in la bixiyo jaay lagu shubay rabaan dhulka iska adableh oo roob iyo waxbaa soo dharowo roobasha haddii la gaara dee isu socodkii dadka xumaanaya waxaa kaloo jira waxay u badan tahay magaalada mugdi bay u badan tahay leerkaa ku yar oo in leerashaa la helo waa loo baahan yahay waxa kalena si fadhi aan u wada hadalna nimankaan oo rabood ahana u siiyey insha allahu tacaala marka waxaan leeyahay soo dhawaada dhanka kale abaadir axmed cali madaxa mashruuca xalka waara ayaa dhankiisa ka warbixiyey kormeerka ay ku tageen deegaanada waqooyiga magaalada kismaayo celinaynaa sida wanaagsan oo gacmaha furan ah uu noo soo dhoweeyey gudoomiyaha luqlow mashruuca xalka waara gudoomiyaha ka ah waxaan ka koobannahay wafti fara badan oo aada isku dhex yaallo kana kooban wasaarado badan la xiriiro mashruuca xalka waara waxaa liid ka ah mashruuca xalka waara wasaaradda qorsheynta waxaa maanta marka wafdiga ku wehelinaya wasaaradda qorsheynta wasaarado fara badan ay ka mid tahay wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka wasaarad jugri oo ah hay-adda qaxootiga iyo wasaarado kaleo fara badan oon hadda aan koobi karin ilaa toban wasaarad baan ku soconnaa ujeeddada aan u soconnay maanta waxay ahayd